faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkani reediyo cadaada waxaad ku soo dhowaataan warka habeen qodobada caawaad maqli doontaan waxaa ugu daroon ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr oo maanta magaalada caasimada muqdisho uga qaybgalay munaasabad lagu xusayey maalintii midowda jermani madaxa xukuumadda maamulka galmudug oo maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug ka dhagxdhigay xarun uu ku sheegay inay tahay xarunta ay ku shaqayn doonaan guddiga doorashooyinka qaranka qaybta deegaanada galmudug waxgaradka ku nool magaalada caasimadaha muqdisho oo siyaasiyiinta mucaalasa dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaday in la shaqeeyaan dowladda federaalka inta uu dhammaanayo muddo xileedkooda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle oo ka hadlay dhismaha golaha deegaanka ee magaalada buuloberde ee gobolka hiiraan oo dhowaana iska diideen waxgaradka magaalada buuloberde ee gobolka hiiraan maamulka magaalada beledweyne iyo kan gobolka hiiraan oo diinin la xiriira fatahada webiga shabeelle u diray shacabka ku nool xuduudka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo soomaali galbeed wafdi hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya oo magaalada janeefa ee waddanka switzerland uga qaybgalaya shirka qaxootiga adduunka robab ay ku diid sida dadkii dunyada ku nool deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka shabeelle hoose oo ka cortay deegaanadaasi ciidamada daraawiishda maamulka jubbaland oo labaatan dagaalama ku dilay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose intaasaad maqasheen waxay ahaan qodobada ugu dookoran warka habeene reediyo cidaado goor udiagoroba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa hanimo isniina talaa ay soo gelayso taarikhda ay ku aasaysan tahay toddobada bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal warkaasoo faahfaasanca waxaa la diyaaraa saabirin xasan maxamed
mahadsanid xasan axmed maxamed dhegaystayaal ku soo dhowaada warkiioo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa magaalada muqdisho uga qayb galay munaasabad lagu xusaya maalinta midowda jermani warkan waxaa sii ambaqaadaya xasan axmed maxamed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta magaalada caasimadaha muqdisho uga qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta ay jumriyadda federaalka jermani iyo jumriyaddii dimuqraadiga jermani ay ku midoobeen hal dowladeed iyo hal calan saddexda bisha oktoobar sanadkii kunsagaalboqolsagaashankii ayaa jumriyadda federaalka jermani iyo jumriyaddii dimuqraadiga ah jermani waxay ku midoobeen dowladda federaalka jermalka waxaana sanad waliba bisha oktoobar laga xusaa gudaha dalka jermani iyo safaaradda adduunyada ay ku leeyihiin waxaana ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre uga qayb galay munaasabadaasi maanta magaalada caasimadda ah ee muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr ayaa cadeeyey in dadka iyo dowladda soomaaliyeed ay jermani ka baranayaan sida qaran loo mideeyo xilli ay adag tahay sidii dhibaatooyinka dhacay mustaqbal loogu bedelo qorshaha dadka lasku keeno laguna sameeyo bilow cusub oo wanaagsan khibradda federaalka qaybsiga kheyraadka iyo dhismaha hanaanka lagu gudbo kala qaybsanaanta soddonka sano jirsatay I'm here today on behalf of the Somali people to loud anigoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed waxa aan halkan u taaganahay in aan jarmalka ku ammaano midnimada ay muujiyeen waxa aan xaqiiqsanahay midnimada jarmalka iyo doorka aad ku leedihiin midowda yurub reflect today on the speech made by your president at the 20th anniversary.
waxa aan ku celinayaa hadalkii madaxweynihiinnu uu ka yidhi sanad guuradii labaatanaad ee dibimudoobidda jarmalka markaasuu yidhi qof walba oo jarmal ah waa inuu xushmeeyaa qof There is waliba solidarity and one welfare and harmony in Somalia.
waxaan aaminsanahay inay jiraan wax badan oo aan ka baran karno jarmalka gaar ahaan sida qaran loo mideeyo xilligay adag tahay sidii dhibaatooyinkii dhacay loogu bedelo mustaqbal barwaaqaysan sida dadka la isugu keeno looguna sameeyo bilow cusub oo wanaagsan how to bring people together and give them a fresh start, and how to coexist and promote a system of op- sida loo dhiirigeliyo hanaan daahfurnaan ah iyo cadaalad ku salaysan waxa aan sii wadi doonnaa in aan jarmalka ka sii baranno khibradda federaalka qaybsiga kheyraadka iyo dhismaha hanaanka loogu gudbo kala qaybsanaan soddon sano jirsatay
on building systems that is meant to heal a 30 years divide.
dowladda federaalka soomaaliya ayaa xiriir iskaashi xoogan soo jirana waxay la leedahay dowladda waddanka germany oo ka mid ah deeqbiyaasha taageera dowladda federaalka soomaaliya sidoo kalena ka mid ah dalalka soo dhoweeya dadka soomaaliyeed ee qaxootiga madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir ayaa magaalada dhuusamareeb ka dhagax dhigay xarun uu ku sheegay inay tahay hoyga guddiga doorashada qaranka qaybta deegaanada galmudug warkan waxaa faahfaahinaya xasan axmed maxamed madaxa xukuumadda galmudug madaxa xukuumadda galmudug ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug ka dhagax dhigay dhismaha ay ku shaqayn doonaan guddiga doorashooyinka qaranka qaybta deegaanada galmudug gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee galmudug cabdirasaaq diiriye warsame ayaa madaxa xukuumadda galmudug uga mahadcelshay sida ay guddiga ugu suurtageliyeen in guddiga doorashooyinka ay helaan xarun ay ku leeyihiin deegaanada galmudug gaar ahaan dhuusamareeb anigoo magacayda yidhaha cabdisaaq diiri warsamo ahna gudoomiyaha guddiga ee, doorashooyinka qaranka ee ga- ee dowladda federaalka ee galmudug state waxaan maanta aada ugu faraxsannahay in ee, guddiga doorashooyinka qaranka ee, madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir uu ku wareejiyey dhul cabirkiisu uu yahay konton afartan oo loo dhisaayo macnaha ee, hay-addaas macnaha ee, ee, ee, madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan aada ugu mahad celinaynaa madaxa xukuumadda dadaalka dheer oo u galay in aan helno dhul macnaha hay-addu ay leedahay oo ay ku shaqayso si xor ah aada umahadsan tahay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa ugu mahad celshay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xalima ismaaciil xalima yiri siday ugu taagan tahay u adeegida bulshada soomaaliyeed Ee, anigoo matalahaya maamulkii galmudug ee, ee, guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed oo halkaanu nagala joogo gudoomiyihii ee, doorashooyinka qaranka soomaaliyeed ee galmudug ah, cabdirasaaq diiriye aad iyo aad inaan ku wareejinno dhulkan cabirkiisu yaa konton afartan si ay howlahooda u gutaan una dhistaan oo ay u dardargeliyaan waxyaabihii laga filahayo soomaaliya oo dhan ay ka sugaysay galmudugna ay ka sugaysay si ay ugu dardargeliyaan oo u dhisaan howlihiina ugu gutaan oo ugu qabsadaan inaan ku wareejinno maanta waa ku faraxsannahay waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim in dhismihiisa la bilaabi doono mar dhow iyadoo laga dhisi doono dhismo aad iyo aad u qurxoon oo ka qayb qaata magaalada gilicdeeda dhulkan oo ah dhul danguud ah ee haddana loo gaar yeelay ee guddiga doorashooyinka inay howlahooda ku qabsadaan oo ay u madax bannaanaadaan aad iyo aad boqolkiiba boqol waa ku soo dhowaynaynaa waa u mahad celinaynaa guddoomiyaha guddiga xaliime yarey ee khayra laha siiyo dadaalka dheeraadka ah oo ay waddo ayada iyo guddigeeda laamihiisa kala gedisan oo u mahad celinaynaa waxaana leenahay howlaha aad u haydaan soomaaliya allah idiin fududeeyo oo ilaahay idinku guuleeyo ayaan leenahay annaguna waa soo dhowaynaynaa guddiga iyo shaqadiisa wixii ay nooga baahdaan ka maamul ahaanna galabkoodaan taaganna waxgaradka ku nool magaalada muqdisho ayaa siyaasiyiinta mucaaradka dowladda federaalka ka dalbaday inay la shaqeeyaan dowladda federaalka inta uu dhammaanayo muddaxiloodkoodu qodobkan waxaa sii anba qaadaya maxamed axmed haybe duubabka dhaqanka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka oo maanta shir jaraa-idu isugu yimid ayaa bogaadiyey tallaabooyinka dowladda soomaaliya ay u qaaday dhinaca amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo dibudhiska dalka waxgaradka maanta isugu yimid muqdisho ayaa ku baaqay in laga dheeraado wax kasta oo keeni kara qalalaasa amni iyo mid siyaasadeed intaba dhanka kale siyaasiyiinta mucaaradka ayay ugu baaqeen inay wada shaqayn dhow la yeeshaan dowladda soomaaliya intuu muddaxiliyeedkoodu dhammaanayo kadib ay u diyaargaroobaan doorasho qaran oo ka dhacda dalka sidoo kale waxa ay taageereen waxqabadka dowladda soomaaliya oo uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo tan iyo doorashadii sideedii februari laba kun toddobiyo tobankii waasaan taageersannahay dowladdana waxaan leenahay annaga waxaana deeqa qabiil ma rabno hebel iyo hebela sidaas qabiil hebelana ma rabno waxaan rabnaa cadaalad inaad nagu dhaqdiin midnimo nagu dhaqdiin soomaalinimo nagu dhaqdiin dadku asagaa iska imaanaya haddii cadaalad aada noo horseediin dowladdan hoola dhagaajini hoolidhagaajini hal sheegoy wal badan badan badan iyo isbedelada samayti ayna garinay waliyo samayty dhancanalankii oo ka horkoysan ini burbur iyoona dib dalkun dib kanagad badan ma ogolini maana ogolaadan doona waxaan rabnaa dowladdan hadda jirto oo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali khayre madaxda ay ka yihiin haddaaya waxaa doortay ummadda soomaaliyeeda doortay xildhibaanaa doortay oo daaqad kama soo gelin meel cad oo fagaare eh oo ummadda muslimiinta joogto ayaa lagu doortay haddana waxaan dareemaynaa in la xagxaganayo dadka soo maray madaxnimada soomaaliya oo wakhtiyadeeda soo dhammaystay waxaan leenahay aan oga digayno oo walaalaheenna ah dowladdan wakhtigan leeda wakhtigeeda hala siiyo
horumar iyo aftiin kan hadda la teegiyo kufaylasee la kadeere ini liis warsado faylah caalam kale la jaan qaado fayleh oo odayaasheenna dhaqanka aan aaminsannahay soomaaliyii meesha ay joogto inay dhaqaajisay inay horey aaday inay soo ceshatay wixii soomaalinimadii ka maqnaa jiro soddonkii sano ka maqnaa inay dib u soo ceshatay waad aragteen airbaiskii soomaaliya waad aragteen waa la soo celiyey waad aragteen ciidamadii soomaaliya waa la soo celiyey waad aragteen shaqaalihii soomaaliya oo muxuu ahay oo soomaaliya ay lahaa jirtay waa la soo celiyo waxaa weeye kun kun ayaa loo shaqaalaysiinaya oo shaqada loogu abuuraya dad soomaali u diir naxaya ayaa yimid dadweynaha soomaaliyeedow duq gaboobay baa nahay abwaan daacada nahay dabuubtayda dhegaysta dunuxdiisa baldhuuxa nin siyaasad u duubtay marbay dow ka ridaa ama waaba disha hadduuna iska day odayaashii dalkeennu dariiqii ay mareen dadweyne waad aragtaan haydin daaya jacaylku afartaa ma daryaasha dood kaleetaan raacso daayan waa allahay dunidoo dhan abuuray diinna waa tan islaamka iyo dariiqii nebigeenna dowlad waa tan farmaajiya kayra dowdabayaan oo darka ay u xidheen dowliska ay u hayaan rag ninkii duminayow iska diinay warkaaga colaad waanu ka daallee dadweynew hala raaco waa markii ugu horreysay oo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ay shir jaraa-id ku qabtaan muqdisho tan iyo doorashadii laba kun toddobiyo tobankii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa ka hadlay dhismaha golaha deegaanka ee degmada buule bardo oo ay dhowaan iska deydaan waxgaradka deegaankaasi bashiir cabdulaahi cismaan iyadoo dhowaan odayaasha dhaqanka degmada buulabardo ee gobolka hiiraan ay sheegeen in aysan ogoleyn in degmada buulabardo laga dhiso golaha deegaanka ayaa waxaa ka hadlay markii ugu horreysay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle waxaana uu sheegay in la dhisi doono golaha deegaanka degmada buulabardo ee gobolka hiiraan hirshabeelle waxay ka kooban tahay laba gobol gobolka shabeellaha dhexe degmaa laga dhis waxaa lagama maarmaana degmada kale inay aado gobolka hiiraan si baalansiga loo ilaaliyo oo aan laysugu xadgudbin qowloodii dhisaysay degmada jowhar ka shaqaynaysay oo ayaga weliba hawsheedu meel gabagaba ay u maraysay ilaa layidhi shaqadaha laga istaajiyo nimankaas ma dhici karto in degmada jowhar la dhiso oo laba degmo oo israacaan oo gobolka shabeellaha dhexaa waa in la geeyo dhanka hiiraan waa in degmo laga dhiso marka shabeellaha dhexe degmo laga dhiso si loo ilaaliyo baalansiga labada gobol waxaa kaloo meesha ku jirtoona oo garab socota in aan ilaalino baalansiga oo labada hay-adood oo wada shaqaynaysa haddii aan nidhaahdo ha laga tago degmada buulaburta ee ha la aado degmada beledweyne qoladii soo dhistay meesha la yidhaahdo war sheikh ayaa u labaysanaysa qoladan kalena waa iska fiirsana waxay noqonaysaa lacagtooda inay dhacdo barkii haddii hal qole ay laba degmo ay dhistay qolan wax dhisi weyso waxaa imaanayso in la yidhahdo idinka wax ma qaban kartiin oo lacagta lagala naqo marka anagoo baalansiga fiirinayno ayaa waxaa loo wareejiyey degmada buuliburta in laga dhiso saas ayaa loogu wareejiyey Eh, haddana qaylo yar oo aan badnayn ayaa taagan waa iska dareemi kartaa mar haddii siyaasad laga shaqaynayo Eh, ummaduna ay qabaa'il tahay oo is- maaragta waxyaabaha culeysyada hoo imaanaya iyo dooda iyo marka waxaan isleeyahay waxyaaba iska siyaasadaysan ayaa jiro insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa sida ugu dhaqso badan arrintaas inaan ka sidoo kale wuxuu ka hadlay xaaladda amni ee degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaana uu sheegay in xaaladda amni ee degmada jowhar laisku hadlayn karo in muddo ah barabaganda ayaa socotay la leeyahay eh, eh, magaalada jowhar lama tigi karo ma aqaana aniga ujeedadaasu meesha ay ka timid magaalada jowhar waa magaalad nabdoon waa meel aan weligeed ka dhicin ma aragtay eh, waxyaabaha wadanka intiisa badan ka dhacaya magaalada jowhar meel ilaahay uu ka nabadgeliyey ahayd marka eh, shalay marka waxaa been naqatay in wafdiga noocaasa uu oo maaragtay eh, ma imaan kariya lalahaa waxaa beeneeyey maaragtay undb country directorkaas ayaa ayaa beeneeyey shalay waxaa yimiday wafdi- wafdi u n ah oo ma aragtay en, eh, qaybo kala duwan i o m eh, gabadha ugu sarreysay iyo u n d b eh, maaragtay eh, madaxii ugu sarreeyey iyo maaragtay en, unsom eh, ninka u qaybsanay xa- en, xa- eh, xafiiska siyaasadda oo halkan joogay iyo dhammaantood inay shalay halkan ay yimaadeen ee ay ku quraacdeen ee ay ku qadeeyeen magaaladan dhexdeed ay ku tamashleeyeen ayagoo ma aragtay caafimaad qabana ay meeshooda ay ku laabteen oo ay been naqatay lama tegi karo eh, magaalada mu- eh, la yidhaahdo jowhar wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya qaybna uu ka ahaa dhigiisa wadanka jabuuti ayaa maantay gaaray magaalada baydhabo ee gobolka baay warkan waxaa sii ambaqaadaya xasan axmed maxamed magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed waxaa maanta gaaray wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed musasha cabdiraxmaan oo qayb uu ka yahay dhigaysa dalka jabuuti maxamed cali xamud iyadoo halkaasi maanta si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha shaataguud ee magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed waxaa wafdigan kusoo dhoweeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagelin gudoomiyaha golaha wakiilada maamulkaasi iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed wafdigan ayaa waxaa magaalada baydhabo ee gobolka baay uga qayb geli doonaan furitaanka la fadhi shanaad ee golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed ayagoona sidoo kale kulamo la qaadan doonaan madaxa ugu sareysa maamulkaasi gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed musashe cabdiraxmaan ayaa sorweyn kadib wuxuu warbaahinta u sheegay in magaalada baydhabo ee gobolka baay ay u yimaadaan ka qaybgalka kala fadhi shanaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxauu sheegay intay ku sugyihiin magaalada baydhabo ee gobolka baay ee kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan madaxda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed
Eh, marka hore waxaan soo dhowaynaynaa gudoomiyaha baarlamanka jabuuti mudane maxamed cali xaamuud iyo wafdigiisa oo soomaaliya ku yimid booqasho rasmi ah gaar ahaan halkan soo booqday eh, koonfur galbeed gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamanka soomaaliya oo aan rajaynayno in sha allahu tacaala sagaalka bisha inuu furmi doono gudoomiye waxaan leenahay ku soo dhowow wadankaagii labaad ku soo dhowow gudoomiyaha maanta eh, markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhoweyn aada u diiran oo runtii eh, walaalkay maxamed cali iyo wafdigiisa loogu talagalay saas oo kale gudoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliinta kale oo madaxweynaha garab ku siinayay soo dhoweynta qiimaha badan iyo bulshada reer koonfur galbeed oo maanta runtii aan dareennay inay yihiin dad dowladnimada micnaheeda fahamsan aad iyo aad aad u mahadsantihiin
maamulka magaalada beledweyn iyo kan gobolka hiiraan ayaa digniin la xiriir fatahaadda webiga shabeelle u diray shacabka ku nool xuduudda ay wadaagaan gobolka hiiraan iyo soomaali galbeed mar kale bashiir cabdulle cismaan maadaama maalmahan ay roobab lixaad leh ka da-yeen deegaanada soomaalida dalka etoobiya ayaa waxaa jirta cabsi laga qabo fatahaad ka imaan karta roobkaas kuwa oo khasaaro naf iyo maal geysan kara xafiiska maaraynta musiibooyinkai khataraha dowla deegaanka soomaalida ayaa waxa uu dignin u diray shacabka ku dhaqan qeybo ka mid ah gobolka shabeelle gaar ahaan degmooyinka qalaafo mustaxiil iyo feerfeer oo webiga shabeelle uu maro kaas oo fatahaad keeni kara xiliyada ay roobka da-ayaan sidoo kale waxaa digniin loo diray dadka ag degan webiya da dooxooyinka oo fatahaadi kara marka ay buuxsamaan iyo sidoo kale dadka degan meelaha joogooda hooseeya ee guud ahaan deegaanadaas ka tirsan marka la gaaro xilirabaadka fatahaadaha uu sameeyo webiga shabeelle ayaa saameyn badan ku yeesha taas oo keenta khasaare badan oo dadka iyo duunyadaba saamaysa soomaaliya meelaha qaar waxaa hadda ka curtay xiliroobaadka dayrta waxaana laga cabsi qabaa fatahaado uu sameeyo webiyada iyadoo dadka qaarkood ay tilmaameen inay cabsi ka qabaan fatahaadaasi xafiiska maaraynta musiibooyinka iyo khataraha dowla deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa sheegay in ay khasaaro ka dhalan karto haddii aan laga hortagin meelaha webiga uu ka jabsado taasna ay tahay mid ay haatan ugu digiyaan
roobab ay ku dirsadeen dadka iyo duunyada ku nool deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa ka curtay deegaanadaasi warkan waxaa shabeellada hoose inooga soo diray cumar abuukar xaaji aadan iyadoo maalmihii dambe degmada wellaweyn oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ay ka jireen kulaylo iyo sidoo kale xaalado biyo la-aan islamarkaana ay saameeyeen bulshada ku dhaqan degmadaas ayaa haatan saacadihii lasoo dhaafay degmadaas waxaa ka da-ay roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada roobabkan ayaa saacadihii dambe waxa ay ka howreen degmada wallaweyn iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku dhow isla degmadaas sida xafiis wareedka idaacadda cadaado ee gobolka shabeellaha hoose ay u sheegeen qaar ka mid ah dadka ku sugan degmadaasi wararka aan helayno ayaa sheegaya in roobabkan ay ku soo beegmeen xilli bulshada halkaasi ku dhaqan si weyn ay baahi ugu qabeen sidii roobabkaasi ay u di'i lahaayeen islamarkaana si meesha ay kaga baxdo kulaylaha iyo sidoo kale biyo la-aanta halkaasi muddada dheer ka jirtay roobabkan ayaa sidoo kale waxa ay saameeyeen wadooyinka ka baxa degmadaasi wallaweyn islamarkaana aada meelo badan oo ka mid ah isla gobolkan iyadoona warar soo baxaya ay sheegayaan in gaadiid badan ay ku xaniban yihiin duleedka degmadaasi wallaweyn kadib markii wadooyinkii ay mari lahaayeen gaadiidkaas ay jareen robabka halkaasi ka da-ay sidaana ay ku baaqdeen shaqadii gaadileyda ay ka hayeen degmada wallaweyn iyo sidoo kale deegaanada iyo tuulooyinka kale ee isla degmadaasi kamid a qaar kamid a bulshada ku dhaqana tuulooyinka ku dhow degmada wallaweyn oo la hadlay warbaahinta radio cadaado ayaa waxa ay sheegeen in robabkan ay soo dhaweynayaan islamarkaana ay ku soo aadeen xilli baahi weyn ay u qabeen bulshada halkaasi ku dhaqan cumar abuka xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa sheegay inay dileen in ka badan labaatan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qodobkan waxaa faahfaahinaya xasan axmed maxamed ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland ayaa howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen tuulooyin hoos timaada deegaanka cabdulbiroole oo qiyaastay konton iyo shan kilomitir kaga been dhanka galbeed ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ahna caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland howlgalkan oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland waxay ku dileen ku dhowaad labaatan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab abaaduulaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa wuxuu sheegay in howlgalkaasi ay ku dileen madaxii al-shabaab u qaabilsanaa galbeedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo madaxii miinooyinka ee lagu kala magacaabi jiray tasmiir iyo cadaana kuwaas oo ciidanka jubbaland ay muddo ka badan hal sana ay ku raad joogeen ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland ayaa hadda gacanta ku haya islamarkaasna xaqiijiyey ammaanka tulooyinka hoos yimaada deegaanka cabdulabiroole oo qiyaastii konton shan kilomitir dhan galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose deegaanka haddii warbixintiisa guud aan idin siiyo deegaanku waa nabad amnigu waa sidii loo baahnaa haba yaraatee ciladaha oo xaalad cadow ah ma jirto waa nabadgelyo horumar baa ka jira waxaan rajeyneynaa inaan maaragtay horey uga sii soconno ilaa laga soddon iyo laba kilomitr ilaa afartan iyo laba kilomitr ilaa afartan iyo saddex kilomitr oo cabdulbirool ka shaqeysa nabad weyn wax haba yaraatee cilad cadow ma ka jirto marka waxaan idiin sheegaynaa inuu waddanku nabadgelyo yahay waxaan rajeyneynaan in maaragtay horey aan uga sii soconno sifooyin aan maaragtay dadka maskaxdoodii iyo dhiigoodii iyo dhaqankoodii iyo waxoo dhan la suuliyey aan uga dulqaadno maaragtay cadowga haysta Een, waxaan rajaynaynaa marka mar dhowna inaanu goobooyin kale oo cusub inaan qaban doono insha allahu tacaala taas waa taas Een, ta kale deegaanka iyo bulshadu een, bulshada iyo ciidamadu si fiican bay wada shaqeeyaan Een, waxaa ka dhaxaysa wada shaqayn een, wax wada cun wada socod kalsooni badan baa maaragtay yaa- yaa- yaa- yaa yaa ka jirta gamcahaan is haysanaa Een, hal mid baan isku nahay haba yaraatee ma jirto taana wax een, maaragtay een, kalsooni la-aan ma jirto deegaanka ciidanka iyo shacabku waa hal mid hal faraan isku nahay waxaan rajeynaya taasuna inay kasii ficnaan doonto insha allahu tacaala Een, labo sano saddex sano ka hor maynan mayna jeerin isdhexgal laakiin hadda waxaad moodaa labaatan sano inaan isdhex joognin horumarkan macnaha isdhexgasha ee bulshada iyo ciidamadu sameeyeen iyo maaragtay wada wada noolaashada taana haddii aan ka gudbo howlgalladii hadda ugu dambeeyey een, aagan ee, galbeed ee la yidhaahdo hunyaaley hadda dagaalkii ugu dambeeyey labaatan iyo sideedii bishii sagaalaad uu ahaa dagaalkeeda u dambeeyey Ee, meesha labaatan iyo labaatan iyo afar nin baa halkaa kaga dhintay cadowga ilaa sideed iyo toban sagaal iyo toban mm, dhaawac baa ka soo gaadhay halkaas Een, taliyii ciidanka watiyey ee, nimankaas mas-uulka ka ahaa meeshii uu ku dhintay Ee, qeybtan hadda aan anagu joogno ee galbeed ninkii mas-uulka ka ahaa sidoo kale een, xa- qeybta miinada isaguna wuu ku dhintay Een, marka ee, labadaas sargaal oo nimankaa ka dhintayna meeshaas bay ku ahaadeen celcelis dhaawacooda dhimashadooda een, afartan iyo wax kor u dhaafaysa ilaa afartan iyo laba ilaa afartan iyo shan oo kor weliba sii dhaafaysa sida maaragtay een, aan helayno xooga dhimashada dhowr iyo labaatana dhaawaciyo dhowr iyo labaatana taas marka cadowga gacan maaragtay baa halkaa ka soo gaadhay waxyeelo badan iyo burbur insha allahu tacaalana waan sii wadaynaa Een, waana nimankaas jimhadda iska tabaryar cid hadda maaragtay ay ku tiirsan yihiin iyo cidan maanta maaragtay een, deegaamada ay joogaan kula noole ma jirto waa keligood xidh cidla ku gaan xidhkaa cidladana waxaan leenahay ee, waxaan rajeynaynaa inaan ka bixin doono insha allah Ee, dadka deegaanka reer jubbaland ama reer maarta cabdilburale waxaan leeyahay cadowgaas aan iska dulqaadno waa cadow ee, maalkeeni iyo muruqeeniba xoog maaragtay inuu ku haysto damacsan Een, marka inagama hayn kale kalsooni iyo midnimo iyo maafaqo aan la nimaadno isku duubnaan aan samayno insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeedna meel kastoo joogta cadowga ha layska dulqaadan iyadana farayaa waayo cadowgani een, runtii waxbarashadii horumarkii ee dhaqaalihii wax walba oo maanta maaragtay ummadda u baahnayd goobaha joogaana lagu haystaa ma jirto marka waxaan ka faa'iideynaa oon waxyeello ka ahayn ma jirto marka ummadda waxaan leeyahay baararugto ha iska kicisa cadowga ha iska dulqaado dhowaanahan ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland oo garab ka helaya ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala deegaanada jubbaland ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka wadeen deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana al-shabaab ay ka saareen deegaano badan oo ka tirsan gobolka godow ee koonfurta soomaaliya guud ahaan iyo gebi ahaan waxaa intaas ku dhan warkii habeenaad kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaan la socodsiinaysay anigoo ah saabiriin xasan maxamed intaan ku kulmi doona warka warka xiga sidaas iyo nabadgelyo